ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare ayaa laga sugayaa inuu soo dhiso golo wasiiro maalmo gudahood kadib markii golaha shacabka ee baarlamanku uu toban maalmood oo dheeri ah ugu daray muddada uu ku soo dhisayo xukuumadda oo ka dhammaatay haddaba qaar ka mid a dadweynaha magaalada muqdisho ayaa fikradooda ka dhiibtay nooca xukuumaddu ay tahay iyo qaabkaha ay noqon karto waryaheena muqdisho saynab abuukar ayaa la hadashay qaar ka mid a dadweynaha waxayna kasoo duubtay fikradahooda
magaceygu waa yuusuf maxamuud axmed waxaan joogaa magaalada muqdisho runtii talo ahaan waxaa la gudbeen ra-iisul wasaare xamse xukuumad kooban oo taya leh waxaana isleeyahay go-aanka uu baarlamaanka kaga codsaday muddo tobanka cisho ah in loogu daro dhismaha xukuumaddiisa inay tahay go-aan geesinimo leh oo runtii loo baahnaa waxaad ogtihiin in xukuumaddaasi la rabo inay hesho kalsoonida baarlamaanka iyo kalsoonida ummadda soomaaliyeed guud ahaan sidaasoo tahaana waxaa jira sidoo kale in saamileyda kale ee siyaasadeed ee wadanka ka jira in la qanciyo in loo baahan yahay si waxa ay u noqdaan wax dhammaystiran oo isdheelitiraya waana ka rajeyneynaa runtii inuu talooyinkaas ama waxa ummadda soomaaliyeed ay ka filayso inuu oga dhabeyn doono ra-iisul wasaare xamse insha allah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa daahir cabdulaahi cumar dhammaan waa in salaamay ummadda dhegeystayaasha ah waxaan joogaa magaalada muqdisho caasimadda dalka sida aynu ka warhayno waa markii ugu horreysay oo ra-iisul wasaare la magacaabay uu baarlamaanka intuu hortago toban beri uu ku darsado xukuumaddiisuna ay dib dhacdo ra-iisul wasaaraha soomaaliya fikirkayga marka aan ka dhiibto ra-iisul wasaaruhu wuxuu ula daahay xukuumaddii waxa weeye waxaa looga fadhiyaa ra-iisul wasaaraha asaguna uu aan aaminsanahay inuu talo badan uu gelinayo inuu wasiiro taya leh uu keeno oo dalku meeshuu marayo abaaraha iyo amni darrada ka jirta wasiiro ka saara inuu ra-iisul wasaaruhu baarlamaanka intuu hortago yidhaahdo wakhti ha laygu darana waxay ku tusaysaa jundiga uu gelinayo ra-iisul wasaaruhu xukuumad uu ka soo fakeray oo taya leh inuu keeno bismi illaahi raxmaan iraxiim magacaygu waa cabdi cabdulaahi xaashugoley oo ah guddoomiyaha golaha wadatashiga puntland jooga muqdisho aniga ra'yigayga waxay ila tahay ra-iisul wasaare xamse cabdi bare inuu haysto fursad fiican oo maadaama toban beri oo dheeriya loogu daray waktigii sharciga ahaa ee hore uu haystay maadaama toban beri loogu daray tobankaa beri waxaan wuxuu haystaa fursad fiican oo kaga baaraandegi karo runtii waxyaabo uu ku degdegi lahaa oo wadatashi dheeriya uu ku samayn kara buu haystaa marka waxaan kula talin lahaa talabka ugu soo jeedin lahaa ra-iisul wasaaraha inuu ka faa'iidaysto tobanka beri uu soo dhiso golo wasiiro oo ummadda soomaaliyeed u qalanta oo u qalma oo wax u tari kara oo xagga aqoonta iyo kartida iyo hufnaanta iyo aaminnimadaba lasoo dhoweyn karo isagoo ku salaynaya yacni habka siyaasadda soomaaliya oo ay maanta ku salaysan tahay iyo qaabka wax lagu qaybsado isagoo ku salaynaya haddana mararka qaarkood waxaad moodaa ra-iisul wasaarayaashu inay ku dhacaan damin ah dad aan runtii dadka soomaaliyeed soo dhaweynayn oo xukuumadda magac dilaya inay mararka qaarkood ku kufaan baa dhacda marka ra-iisul wasaaraha waxaan kula talin lahaa isagoo mahadsan inuu soo xulo wasiiro koleyba waa four point five oo waa ku khasban yahay oo waa wax hadda isaga ka horreeya isagu eed kuma leh laakiin four point five ka lagama waayayo qofkii ku habboonaa waddankan samata bixin lahaa maadaama maanta lagu jiro marxalad adag waddanku ku jiro bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa nuur shaah cismaan shaah cabdulaahi waxaan ka mid ahay bulshada ku nool magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya waxaan aaminsanahay oo aragti ahaan aan qabaa xukuumadda cusub ee wakhtiga hadda ra-iisul wasaaraha uu codsaday in loo kordhiyo wakhtiga haddii maanta waxaan isleeyahay baa tobankii maalmood shan way tageen aragti ahaan waxaan qabaa xukuumadda cusub ee lasoo dhisayo caqabado badan baa ku horgudban oo ay ka mid yihiin ururka al-shabaab oo haddaba dagaalo xoogan iyo weeraro bilaabay ay ka mid tahay loolanka mandiqada geeska africa ka jira oo wadamada carabta iyo maraykanka oo isla jira iiraan iyo turkiga iyo maaragtay ruushka oo isla jira loolankaas guud oo geeska africa ka jira iyo loolanka cadowga wadanka gudihiisa ka jiro al-shabaabka ay baa xukuumadda caqabado badan baa hor yaalla marka waxaan isleeyahay aragti ahaan xukuumad ka gudbin karta oo ka fog eex ka fog qabyaalad ka fog maaragtay jahli iyo aqoon la-aan iyo eex ka fog in lasoo dhiso magacayga waa cabdinaasir maxamed keeti waxaan isleeyahay prime ministerka waxaa la gudboon inuu talo badan geliyo dhisinta xukuumadda waxaa lawaxay dowla xukuumadda maanta ay wajahaysaa culeysyo kala duwan oo ka imaanaya dibadda iyo gudaha qaar la xidhiidha arrimaha diblomaasiyadda ee gobolka iyo amniga iyo arrimaha abaaraha marka ra-iisul wasaaraha waxaa ku habboon inuu talo badan geliyo oo la tashado xildhibaanada iyo bulshada rayidka si markaas xukuumad oo lagu wada qanacsan yahay ama uu yaraan dadka badankiisa ay ku wada qanacsan yihiin loo helo si markaasi hore loogu dhaqaaqo xukuumaddana ay noqoto xukuumad taya leh
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid dadweynaha magaalada muqdisho oo ka hadlayay sida ay u arkaan xukuumadda la filayo in dhowaan lasoo qaabeeyo waxay u warramayeen waryaheenna zaynab abuukar maxamed